booliska soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada muqdisho ka soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo abaabulan oo dhac iyo dil ka geystay magaalada booliska ayaa kooxaan ugu yeeray ciyaal weero haaruun macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka booliska gaashaanle cabdifataax aadan xasan waxaana uu weydiiyey waxa ay yihiin ciyaal weero
waa mahadsan tahay haaruun walaale magaalada muqdisho iyo magaalooyinka dalkaba waxay u dhisan yihiin degmooyin leh xaafado kala duwan oo bulshooyinka ay u kala dhisan yihiin hadba xaafad kasta dugsigii iskuulkii u dhow inay wada tagaan taasoo abuurta in degmooyinka ay u qaybsamaan xaafad xaafado kala duwan xaafadahaas ayaa markii khamiistii jimcaha la gaaro ciyaalka loo diri jiray dugsiyada ay u diri jireen ula soo guraan iyo waxaas ay asal ahaan kasoo bilaabatay weerada waxa loo yaqaano oo xaafadan ilmihii kasoo baxay iyo xaafadaas ilmihii kasoo baxay inay isweereeyaan oo ay dhagax tuur sameeyaan la kala tegi jiray laakiin waxaas dhanna dhib weyn oo sidaa ah ma jirin inuu cunug yari ku daqramo iyo in xaafadaha dhagaxaan kusoo dhacaan iyo waxaasay ku ekaan jireen balse hadda waxaa kusoo kordhay niman waaweyn oo toosho sita oo ku dhuumanaya qaabkan dhagaxa rabana inay dadka ku dhacaan oo ay ku waxyeelayaan marka may abaabulan yihiin koox koox bay u abaabulan yihiin sida hadda ka muuqataa nimankan hadda laga howlgelayo ee magaalada muqdisho kusoo isboonaaday waxay u dhisan yihiin koox koox raba inay ku dhex darsadaan yacni weeradan iyo dhagax tuurkan waxaa ku dhex jira markii la arko shaksi wata mobile ama mooto ay daday saaran yihiin la rabo in la dhaco ayaa kooxna xagga kasoo martaa kooxna intay kasoo martaa waa la dhagaxeeyaa si dhagaxaantaas loogu wado qofka waa la qabanaa wixii uu watay mobeeladii alaabtii in laga qaato noocaasay ku abuurmeen haddana markii dambe tuureeyo iyo inay qaataan toosashay keeneen ee xaafada isaga gudbaan oo xaafadaana ay baxdo xaafadaas soo dhacdo xaafadaana ay baxdo taasa soo dhacdo marka adiga ugu dambeyntii hadda ciidamada kala duwan ee amniga ugu horeya ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa wuxuu sameeyey shir laisugu imaanaya laamaha amniga dhan shirkii waxaa lagu go-aamiyey in nimankaanu aan ahayn in qaab soo jeed ah loola diriro qaab in la aruuriyo xogtooda qof walbana loogu taga barta uu degan yahay waalidkiisa hadduu ka warqabay hadduuse ka warqabinna laga waajibkii uu lahaa iyo xaqa laga waraabiyo tiina waa dhaqan gashay ciidanka habeenkii afraada u malaynaa in howlgalkaas uu socdo dad lasoo qabtay saldhigyada ay ku xiran yihiin qaarkood imise qofaaabaaabulada wadayna loo gudbin doono xabsiga dhexe imise qofaa la qabtay haddeertan aan kula hadlayo saldhiga shibis qaara ugu xiran wadajir qaara ugu xiran dharkeenle qaara ugu xiran marka dadkaasi waa kala saasaaraynaa ninna wuxuu keenay abaabulka waxaana adduunyada actionkii dhaca waxaa loo qaybiyaa fikir iyo ficil iyo yacni kaabe ama falkaabe dee qofna fikirkau keenay waxaan waxaan raadinaynaa asal ahaan fikirka meeshuu ka yimid in ciyaal weeradan la abuuro la dhexgalo dadka waaweynee fikirkaas keenay inaan qabano markaas kadib haddana aan u gudubno ficilka kuwii fulinayo ilmihii tuuriyada iyo mindiyaha iyo toosashka watay inaan waalidkoodii iyo ayagaba sharciga hor keenno markaas kadib haddana la helo ficil kaabihii dad baa bixiya toosashka lacag ku bixiya oo dhiiba lacagta maantay deenay soo qaataan ayagoo oo ku raba waxyaabaha maanduuriya ah ciday deen kasoo qaadanayan waxay leeyihin nasiib waxaan caawa maanduuri isticmaalno caawan weera gelirabna waa kuu keenina kuwaasna waxaan u naqaanaa waxyaabaha falkaabaha ah kuwaasna ayagana waxaan rabnaa inaan sida barahooda ugu tagno markii ayaga la qabto ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo laamaha amnigaba hadda waxay raadinayaan horta yaa fikirka leh fikirka markii lasoo qabto ayagaa keena sheegi doona cidda ficilka leh kuwa ficilka markii lasoo qabtana ficilkaabi ayagaa sheegi doona dukaamadii iyo dadkii waaweynaayo soo abaabulayo lacagta siina waayahay waxaad ii sheegtaa marka imise dhacdo ayaad diiwaan geliseen oo dad dhibaato loogu geystay ama laga dhacay hanti ay wateen waa kuwa ugu culusi waa toddoba dhacdo oo magaalada muqdisho ka dhacday oo qaar ku nafwaayeen laakiin guud ahaan falalka ciyaal weeraro markii lasoolasoo tiro koo waa sagaal labaatan dhacdo waaye oo qaarna ay waxba geysanin oo iska weeraystameen oo ciidamada qaarkood ama askar ka hortimid xabada ku rideen oo kala carareen laakiin tirada ugu waxyeelada badan toddobadaas waxyeelaha geystay oo dhimasho ay ku jirto marka insha allah maalmahan afartii berioo lasoo dhaafayna waa laga howlgalo hadda xaafada iyo caddayn iyo fara iyo sabir in laga qaado cid walboo lagu arkay raad mar ku yeelatay ama loogu shakiyey wixii haddii la bilaabay naftirkooda waa ay gaabsadeen laakiin waa ay gaabsadeen waa ka hareen ugu harimayne qof walba oo mar lug ku yeeshay waxaan rabnaa inaan sharciga la tiigsan imise qofaa ku dhimatay
ilaa iyo saddex qofood ayaa bareer loo dilay oo ciyaalweeradaas lagu dhex dilay oo ugu dambeeyey wiilkii yaraa sida xun loo dilay oo sidii dhagax loogu waday nafta kaga qaadeen waa garta marka dadkan waxa ku dhiiri gelinaya ama ay u samaynayaan ficiladan ma waxa weeyaan inay lacag helaan si ay daroogo ugu iibsadaan ma shaqo la-aan baa haysa maxay tahay sababta ka dambaysa walaal laba qaybood aan u qaybinay kuwana waxaan ku sallaynay baahida inay gelisay kuwana aan ku sallaynay yacni in ay daraagis u galeen kuwa baahida ay gelisay waxaa ka mid ah kuwa raba inay intii la weerartamayo weeraradaas lagu dhex jiro dheexaanta la tuurayo ka dhex faa'iidaystaano dadka la tuuriyana ay moobeelada ka xoogaan dabadeedna sii gataan oo ay u bogeen kuwii suuqleyda moobeelada lasoo dhacay gadaya tuugada ah ay ayaguna keeneen inay ciyaal weerar noocaasa abaabulaan oo ka arkay suuq in moobeeladan lasoo dhacay halkii habeen labaatan soddon loo keeno ay ka arkeen shabakadihii moobeelada dhacayeen ayagana waa qabanay shabakad ka mid aan qabanay waxaan wax lala yaaban ugu noqotay in moobeelada moodalada ay u kala samaysan yihiin tuugada moobeelada iibisaan ay farshadadaas u kala samaysan yihiinoo haddii moobeel noocaas la helo qolo loo geeyey ay jirto haddii moobeel noocaas la helona qolo loo geeyey jirto taasoo waxyeelo baan ka ah yacni markii loo eego dhaqaalaha iyo ummadda soomaaliyeed hantideeda sidii loo baabilaa in loo samaysto kooxaa noocaas ah marka baahidaasna qola ay u galeen qolana waxay u galeen daraagis inay ku helaan sababtoo ah kaniinigan tramadoolka iyo buluuga iyo waxay leeyihiin lasoo isticmaalaa kaniiniga tramadoolka markaa isticmaashana wax naxariis ah ma lihi uu kaa qaadaya qofku wuxuu noqonaya dhagax wixii loo uu rabo iska sameeya taas ayaana keentay marka waxaan dhihi karnaa ciyaalweeraha abaabulkiisa waa midaas ah baahida dhaqaale iyo mid maanduuriyaha labadaas arrimood ayaan u sababaynaynaa inay abuureen ma laga yaabaa marka hawshan inaydin ka jeediso hawshii weyneyd ee ahayd la dagaalanka dadka dilka iyo qaraxyada ka geysanaya magaalada walaal waxaan ku caddaynayaa inaysan naga jeedi karin hooshaas sababtoo ah taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muhiimad siinaya howlaha adag ee hor yaala ayaa wuxuu sameeyey hoggaan la yidhahdo hoggaanka dhaqanka iyo diinta hoggaankaas oo fulin doona yacni la dagaalanka waxyaabaha maanduuriyaha iyo dhalinyaradan dhaqanka xun raacday marka ciidankaas saldhigyadana way gacan siinayaan keliya ma ahan in wax amniga intii hakad la geliyo lala dagaalayo ciyaalka maanduuriyaha isticmaala ma ahan dhaqankana waxaa naga gacan siin doona insha allah culmaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka bulshada
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka taliska booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo arrimaha la xiriira ciyaal waraf ka soo cusboonaaday magaalada muqdisho uga warramayay waryaha v o e da haaruun macruuf